ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa si wada jira magaalada muqdisho uga daafuray mashruuca kaydka biyaha ee jowhar kaasi oo qeyb ka ah mashaariicda horumarineed ee dowlad goboleedka hirshabelle madashan waxaa goobjoog ahaa wasiirada wasaaradaha heer federaal iyo dowladda hirshabelle ee uu mashruucan quseeyo safiirada dowladaha ka qeyb qaadanayo mashruucan waxaana ka mid ah mareykanka ingiriiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan mashruucan jusb oo wax badan ka bedeli doono ummad badan oo ku nool deegaanka hirshabelle waxaan u mahad celinayaa dhammaan donorskii soo bilaabay howshan ee nala garab taagnaha ilaa maalintii la soo bilaabay waxaan u mahad celinayaa wasaaradaha line ministers ka ah waxaan si qaas ugu mahad celinayaa madaxweynaha hirshabelle oo runtii arrintan markay bilaabatay ilaa haddaba dhabarka u dhigtay hadeertaaneetana horteena ku ballan qaaday inuu mashruucan uu yahay muhiimad aada u weyn waxaan rajaynaynaa inaan ku wada guulaysano mashruucan inuu noqdo mashruuc miro dhal ah si uu meelo badan u gaaro oo aysan noqon investmentig u dambeysay ee noqoto investmentig u horreysay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen ayaa sheegay in ka dowlad goboleed ahaan ay ka go-an tahay hirgelinta mashruucan waxaan rabaa inaan hortiinna ka caddeeyo waxaa naga go-an mashruucaasu inuu fulo haddii la raalli ka noqdo annagoo ugu danaynayno guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda degto hirshabelle fiiro gaara waxaan rabaa inaan idiin sheego waddada ka baxdo magaalada jowar ee tagto mashruuca sabuun haddii aan waddadaas jaygaa la dhisin mashruuca wakhti badan ayuu qaadan karaa sidaad ogtihiin ma dhulku waa dhul caramadooba haddii uu roobku da-o lama mari karo haddii aan la helin waddadaas mashruucan ayaa looga gol leeyahay in lagu kobciyo awoodda kaydka biyaha ee jowhar oo ay ka faa'iidaysan doonaan dad gaaraya hal dhibic lix milyan kaasi oo muhiim u ah horumarinta waraabka iyo xoojinta sugnaanta cuntada soomaaliya